guddoomaha horta waxay ka koobnaayeen afar doon ay ka koobnaayeen mid waxaa laga helay magaalada muqdisho goboladan adig ilaa iyo ceeldheer iyo cadaal inta udhexayso toddoba habeenay badda ku jirtay waxaa wada nin naaqudo oo nuur fasaajin la yidhaahdo taasi waxay ku timid shareecay ku timid markii uu matoorka cilad ay uga timid ay dhulkaas toddoba habeenay ku maqnaed biyaha gudahooda ugu dambeyn cadalay kasoo dhacday kadibna magaalada muqdisho ay soo gaartay cadalaa gurmad looga fidiyey kadibna magaalada muqdisho ay soo gaartay waxaa kaloo ku xigay mid kaloo sangabuur laga helay oo markaba oo qabtay ayadana laba qofaa saarnaayeen dhuuqaaya iyo wiil kalaa saarnaayeen ayadana saasay ku badbaaday midda labaa saddexaadna waxaa laga helay ciidmala david ayagana wiilasha saarnaayeen awasxujaar iyo ahaayeen iyo ina bad gala iyo wiilka yuusuf jaamac oo dhala iyo raggaas ayagana waxaa laga helay mala david ayagana ilaaha badbaadiyey midda sardaanka hadda ugu dambaysa ayagana saddexdooda waa la helay laakiin laba wiilaa caadi ah wiil kolley isbitaalo jiraa oo macnaha in macnaha soo kabasho loo sameynaya aan rajeynaya saasaan rajeynaya saasay geliyihin doorow tiradooda iyo maalmaha ay badda ku jireen adiga sudadkooda marka laisku darabdaaro ilaa iyo bilii shan iyo toban ber waa gaare inta dadkaas ay badda ay dhaxasabeynayeen sahayadoodana ay sahay ku filan aysa ahayn ay sahay filan ku filan aysan wadanin marka waxaan isleeyahay intaas badan maadaama intoodaba ay qof aysan waxba ay ka gaarin waxaan u malaynaa in maraakiibta badaha ku arkaya qaarkood wadamada ay iskaga gooshaa inay sahay ay ka heleen waa dhici kartaa in sidooda ay ku tageenna waa dhici kartaa laakiin macnaha un inay wada badbaadeen oo ay tiro ahaan ay ka koobnaayeen saddex doono min saddex qof ay saaran tahay iyo doon laba qof ay saaran tahay kow iyo toban qof ay ahaayeen kow iyo tobankaas qof hadda halkan wiil oo sirlanka hadda ugu dambeeyey doonta laga helay oo darad laga helay oo macnaha isbitaal ku jiro iyo labadan wiil oo kale hadda meel xeray ku jiraan saasay kala yihiin marka anaga xaaladahooda marka ugu horeysa waxaan tixraac ku sameynaa siday badbaadadooda ay tahay in macnaha ay wax ka dhinteen amba ay nool yihiin marka intaas ogaana kadib waxaan u guda galnaa wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda la xiriiraa sida raggaas maadaama ay shaqaysanayeen oo dad horumar sameynayo amba waddanka horumarkooda ka shaqeynayo dhinaca kalluumaysiga ay yihiin sida loo keeni lahaa markaasna waxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha guud ee kalluumaysiga naga kaalmayaan in la keeno iyo macnaha bangigaba ay naga saacidaan dhaqaalaha ku baxaayo iyo sida loo soo celi lahay ee dowladda ay naga saacida intaasaan markaan shuruudahaasaan buuxinaa oo sida markaas kii dhalasho dhalashadiisa u samaynaa kii basaboor haysta basaboorkiisa lagu keenaa ninka kalena waxaa caddayn looga dhigaa dhalasho oo waxaa loo sameynaa inuu ninkaas soomaaliya u yahay kadibna waxaa u fududaanaysa soo bixitaankiisa oo macnaha sida ay ku imaan lahaayeen marka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda kalluumaysiga intaasay macnaha ay nagala shaqeeyaan dhinaca dowladda soomaaliya markii la dhaho amba bangiga dowladda soomaaliya oo oo bixiya dhaqaalaha markaas lagu soo celaa ilmahaas wiilashas ku baxaayo maadaama dad shaqaysanayo oo horumar iyo higsanayo oo dadka eheladooda inay waxtaran ay rabaan kalluumaysigana soomaali dhan ay danaynayso aad hadda horumar loogu dheereey loogu dhe macnaa loogu dheeraado suuq walba oo soomaaliya maanta kalluumaysi laga conayo marka ciladahaas ay yimaadaan dowladda waxay naga saacidaa in dhaqaalaha lagu keeni lahay wasaaradda arrimaha dibadda siday safaarada waddankaas ku taala ay ula xiriiri lahayd iyo wasaaradda kalluumaysiga oo markaas ayada laftigeeda ay waaxda kalluumaysiga dhanba ay tahay oo kalluumaysiga soomaaliyad ay hoostegayso ayadana ay qorayso warqad ah in macnaa dadkaas sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo celiyo saas ee horta la iskugu xiran yahay nurow
dhalinyaradaasi ma idiin sheegeen oo ma ka wareysateen sababihii markii horeba keenay in ay badda ku dhumaan maxaa kalifay
midda ugu horreysa waxaa kalifay macnaha habeenkii markii ay badda qalabkii ay dhigatay kadib ay motorka motoorka cilad ay ka dareentay motoorka markay cilad ka dareentana waxay sira subaxdii markii waaga oo beryo macnaha doomaha markii ay jeestadaas ay jiidaan oo nin muqdisho kale oo ka saara subaxdii waxay ka tuureen warshiiq ama cadalo kale ay ka tuureen qalabkiyaa la raacaa wixii ku jiro malaya laga bixinaa marka laga bixi kadib waxay markaas ay kulmaan doomihi isla jiidayeen amba isku biyahaas ay jiidayeen doontaasoo kalea gurmad inay u samayso ay macquul ay tahay ay ishelaan marka waxaa dhacda inaysan doomin is helin ciladaas maadaama ay timid marka toddobadaas maalmood saas iyo bida biyaha gudahooda oo kusii wada dabeelihii jiray kuwan kalena waxaa saameyn ku yeeshay dabeelahan xilligan la joogo xilli xilli isib waaye dabeelo oo waxaa kacan badda dhexdeeda ka kacan oo macnaha kalluumaysatada dhib u geysto amba doomaha ay la gadoomaan amba macnaha dhib ka soo gaaro marmar xataa dhimasho ay ka dhalato taasoo kale waxaan aan u sababeynaa dabeelaha isibkaa u sabeynaa oo dabeelo xoog badan hadda muqdisho ka socdo oo cimilada ay keenayso isbedelka cimilada qaboobo aan la arki jirno hadda kale waaga duubari oo xilada waaga beri marka cimiladaas dabeelle ay wadato iyo dabeelihii markaas loogu talagalay oo xilliga isibka loogu talagalay marka dabeyshaas marna waxay ku imaanee sidii ay aheedo isibkii ahay oo macnaa dadkii ula qabsan jireen amba cimil ahaan ay ula yeesan jireen laakiin mid ka awood badan markay timaado oo ninkiina markaas macnaha oo biyo uu su dheer dhaweyn uu joogo waxaa macquul in waddan kale uu ka dhaco dabeelahaasa marka saameynta saddexda kale dabeelaha inay saameeyaan aan rajeynaya oo isbedelka cimilada